ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga raabo jimcaha aad ka dhegaysataan oo warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta oo qaaday weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda dowladda shiinaha oo beenisay eedeymo uga yimid dhanka maraykanka oo ahaa inuu nidaamka difaaca hawada siiyey iiraan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo sheegay inay baagsadeen markab sahay u siday maamulka yuhuudda mu'asasada almalaaxim oo baahisay filim ku saabsan qiraal uu bixiyey jaajuus u shaqaynaya dowladda imaaraadka carabta kaalin intee leeg ayay muslimiintu ku leeyihiin horumarka maadiga ah ee dunida sideese aqoon-yahanada muslimiintu u shiileen maankooda si ay u soo saaraan waxay manaafacadsadaan dadka horodhaca taxanaha hindise iyo halabuur ayaad ku dhegaysanaysaan kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo dilgoordhow ayaan soo gudbi doonnaa inshaa allah أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم
waxaan kaga hadlaynaa xalaqaadka soo socdaba ee makaarimul akhlaaq mase xusnul khuluq baan kaga hadlaynaa ee qofka markuu kuu weji furan yahay wejigiisa ku deeqah laakiin haddii wejiga kugu soo horreeyaba uun balay ka muuqato wax kasta oo uu sameeyaba wejigiisa aan ku deeqayninba waa in lagu dadaalo runta qiimaheeda gaalnimadii iyo nifaaqa astaantooda waxaa weye waa been ilaahay cafiskiisa dadka doonaya iyagana dadka ha cafiyano ha iska saamaxeeno adigoo oddoon ah khaladkaadiyo gefkaagu uu badan yahay alla waxaa rabtaa ceebtaada inuu asturo adna oddoomaha iska cafi markaasay weydiisay xaajada rasuulku waxay ahayd markaasaan ku yidhi sir bay ahayd markaasa waxay tidhi sirta rasuulka ha faafinin qofna ha uu sheegin qofka waddada fadhiisanaya hadduu fadhiisto inuusan fadhiisanin baa fiican halkaa waddada dhexdeed laakiin hadduu fadhiisto maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa araggii inuu laabo
والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم waa silsilad ciwaankeedu yahay makaarimul akhlaaq oo uu soo jeedinayo sheekh maxamed garaar jimco weliba ayaad ku dhegaysan doontaan wararka subax duhur iyo fiidnimo waxaana ka qayb qaadan doona dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan insha allah عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalanka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir kooxaha wax iska cabinta falastiin ayaa qaaday weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda ciidamada kala duwan ee xoogaga wax iska cabinta reer falastiin ee ka santaagay in yahuudda xaaqidiinta gumaysato ayaa wakhtiyadii aan soo dhaafna u jeestay fulinta howlgallo kala duwan oo si daran loogu naafeeyey ciidamada yahuudda sahaynada ah guutada mutafajiraadka ee muqaawamada falastiin ayaa qarax minolo beegsaday guri ay ku aruursanaayeen askar yahuudda kuwaasoo difaaciyo teed adag ka dhigtay halkaas balse hoyga ay gabaad ka miciin bideen ayaa ku noqday mid ay ku halaagsamaan ciidamada yahuudda kadib markii guriga inta aysan soo gelin loogu diyaariyey walxaa qarxa waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashooy oo dhaawac geeray ciidamada cadowga yahuudda howlgalkan ayaa ka dhacay xaafadda jabaaliyal beled ee marinka godoonsan ee khaza sahaynada yahuudda ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan weerarkan sidoo kale ciidamada muqaawamada falastiin ayaa weerar dhabagal ah la egtay kolonyo gaadiid gaashaamana oo ka tirsan cadowga yahuudda kuwaasoo markaas ka yimid dhibaateynta dadka shacabka ah balse makrigooda iyo sharqoolka ay maleegayeen sahaynada kolonyada waxaa ka war helay oo xog sugan oo sahan buuxo ka haystay muqaawamada falastiin iyagoona si toos ah qarax ugu xidhay gaari cagafcagaf ah kana mid ah gawaarida sida maalinlaha loogu dumiyo guryaha masaakiinta hoyaadka iyo harsiga yahuudda ka hortaagan waxaana goobta ku gubatay cagafcagaftii qaraxa lala beegsaday maalintii shalay arbaceed muqaawamada falastiin ayaa u suurta gashay in dagaalyahanadooda ay weerar ku ekeeyaan bar isku imaatan oo ahayd gaadiidka iyo ciidamada sahaynada taasoo dhacda deegaanka cabasana alkabiira ah oo dhanka bari kaga beegan magaalada khan yunis bartii ay dhoobnaayeen askarta maamulka mujrimka ee yahuudda ayaa waxaa ka dhacday dhacdo ay ka sheekeeyaan halkaas waxaa ku basbeelay gaari taangi ah iyo askartii saarneed sidoo kale meel aan ka fogeyn halkaas laba taangi oo mikraaf ah ayaa loogu gubay ciidamada yahuudda kuwaasoo burburintooda loo adeegsaday qorigaal yaasiin boqol iyo shan oo bannaanka keenay in gaadiidka qafilan ee yahuudda ee aaminay inaysan xabadda karin oo warkaas yahay mid afkabaarkiisa ah cadowga yahuuddana lagu soo degay marka lasoo dagaalgelinayay laba goobood oo askarta yahuudda ka qodayeen good ay kaga dhuuntaan muqaawamada falastiin ayaa waxaa mar qura lagu beegsayay qorigaal yaasiin boqol iyo shan ka gadaalna waxaa xigay rasaas ka dhacaysay qoryaha fudud war qoraal ah oo ka soo baxay muqaawamada falastiin oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa waxaa lagu yidhi waxay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan mid ka mid a askartaasi balse xaaladda goobta ayaa u suurtogeli weysay kadibna way dileen waxayna ka qaateen hubkii watay askarigaas ciidamadeena ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay muqaawamada falastiin halka camaliyadda ka dhacday waxaa ku soo degay diyaarado helikobtar ah kuwaasoo daabulay dhaawacyada ciidamada yahuudda iyo meydadkooda sidoo kale muuqbaahiyaha garabka warbaahineed ee wax iska cabinta falastiin ayaa soo bandhigay muuqaal kooban oo lagu daawan karo howlgallo gaara oo ay qaadeen dagaalyahanada falastiin islamarkaana dhacay isbuucyadii lasoo dhaafay qaybna ka ah taxnaha loogu magacdaray xijaaratu daawuud kuwaasoo yahuudda wadkood u galay markii muqaawamada falastiin ay ku dhawaaqeen camaliyaadkaas filimkan oo lagu baahiyey mareegaha internetka gaar ahaan bogga rasmiga ah ee muqaawamada falastiin ay ku leeyihiin aaladda telegaraamka ayaa lagu arki karaa shiishyahan ka tirsan muqaawamada falastiin oo meel fog ka tooganaya isagoo adeegsanaya qoryaha casriga ah ee loogu talagalay in masaafooyinka dheer wax loogu liisho askari yahuudi ah oo kaxinayay gaari cagafcagaf ah ayaa isagoo ku guda jiray burburinta guryaha shacabka waxaa tooganaya dagaalyahan ka tirsan muqaawamada falastiin kaasoo sajuudda ka calaamadaynaya askarigaas sidoo kale muuqaalka ayaa u tallaabaya askari kale oo isna lagu dilay weerar qaansi ah waa askari qalabaysan oo yahuudi ah oo ku jira difaac weyn kana muuqata baqdinta iyo darxumada iyo diifta daashata ee ku haysata marinka godoonsan ee khaza ee duulaanka ku soo galeen isagoo warmuug ah ayaa waxaa mar qura madaxa qaadaysa rasaasta ciidanka sida gaarka u tababaran ee muqaawamada falastiin wuxuuna qurqurinayaa bacaadka waxyaabaha xiisaha badan ee muuqaalka lagu daawan karo waxaa ka mid ah askartii la joogta askarigan ee difaacka ay iskula jireen ayaa goobta ka firxanaya qaybaha dambe ee filimkan qaybta ka ah silsilada xijaaratu daawuud waxaa daayaha saaraysa hoobayaal culus oo lagu garaacayo fariisimaal ciidamada yahuudda ku leeyihiin marinka khaza iyo gaari mikraaf ah oo qorigaal yaasiin boqol iyo shan lagu bartilmaameysanayo ciidamada maamulka xaaqidka ah ee yahuudda ayaa maalin kasta waxay fagaaraha dagaalka ee marinka khaza kala hooyanayaan meydad naxasho ku jira iyo dhaawacyo cataabaya dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa beenise eedeyma ugu yimid dhanka maraykanka oo ah in nidaamka difaaca hawada uu gaarsiiyey dalka iiraan xukuumadda shuuciyadda ah ee beijin hardan adagoo siyaasadeedna kula jirta dowladda maraykanka ayaa dafirtay oo iska fogeysay eedeen culus oo saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta isla dhex marayeen taasoo ah in nidaamyo difaaceedyo casri ah u gacan gelisay xukuumadda tehraan safaaradda shiinaha ee ku tala magaalada talaabiib ee ku jirta gumaysiga maamulka yahuudda ayaa xustay in warkaas uu yahay mid been abuurah islamarkaana ay soo dhoodhoobeen maraykanka iyo yahuudda sida uu shaac ka qaaday wargeeska cibriga ah ee lagu magacaabo israa'iil hayuum shabakadda midle isti oo aada ugu faaloota arrimaha ka taagan caalamka ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa ilo magacyadooda u qariyay sababa amni kuwaasoo tilmaamay in shiinuhu iiraan ku wareejiyey nidaam difaaceedyo loogu talagalay in looga hortago diyaaradaha iyo gantaalada riddada dheer laguna wareejiyey tan iyo markii heshiis laga gaaray colaaddii maalmaha dhex tilay iiraan iyo yahuudda maamulka nafla caariga ah ee yahuudda markii uu maqlay khabar sheegaya in shiinuhu qalb casriga siiyey iiraan dhulkala yaraaday iyagoona qayladhaan deg deg ah u dirsaday maraykanka oo ah cidda ku haysa sahaynada dhulka barakaysan ee falastiin xukuumadda tihraan ma jirto wax war oo ka soo saartay eedeymahan loo soo jeediyey shiinaha dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka xaqiidka ah ee yahuudda ayaa saddex iyo tobankii juun ee lasoo dhaafay sannadkan labada kun shan iyo labaatanka waxay isweydaarsadeen oo ooda isaga qaadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona labaiyo toban maalmood oo xiriir ah dagaal culus oo hawada la iskuna riqmi u dhexeeyey dhowaan ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda dhiigyaacabka caadeystay laaynta dumarka iyo carruurta reer falastiin ee benyamin netanyahu ayaa sheegay in haddii tihraan ay isku diyaariso samaynta hubka nucleerka mar kale dagaal ku qaadi doonaan taasoo iiraan geesteeda ku tilmaamtay war daciif ah balse waxay uga jawaabeen in netanyahu iyo shacabkiisa bam gaanjada ka baxsan ay ku ciyaarayaan geeska kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay beegsadeen markabsaay u siday maamulka yahuudda xuutiyiinta shiicada ah ee tabantaabiso xukuumadda tihraan ayaa qaaday weerar culus oo dhanka badda kaasoo lala beegsaday markab ku sii jeeday mid ka mid a dekedaha maamulka yahuud islaahisiya ee ku yeela dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin war ka soo baxay afhayeenka xuutiyiinta iyo xayaa sariic ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lagu beegsaday markab lagu magacaabo internet c xilli uu ku sii jeeday dekedda umirashraasha ee dhulka falastiin markabkan ayaa ugu dambayntii keentay inuu quuso khasaarooyinna ay soo gaaraan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa kuba tilmaameysaday markabkan sida ay shaaca ka qaadeen lix gantal oo balastiga yaxyaa sariic oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in macluumaad sugan ay ka haysteen markabkaas una suurto gashay in ay beegsadaan cabdulmaalig al xuuthi oo ah ninka hogaamiya xuutiyiinta ka dagaalanta dalka yemen ayaa isagana shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan beegsiga iyo reedraaca maraakiibta iyo duumanka isticmaala baddacaas gaar ahaan kuwa kusii jeeda dekedaha uu maamulo maamulka yahuudda ugu dambayntii mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay filim ku saabsan qiraal uu bixiyey jaasuus la shaqaynayay dowladda imaaraadka carabta وللجواسيس بهبوات سرية والخطف والآتي الفرقة احترافية kani waa jaasuus u shaqaynayay dowladda imaaraadka carabta oo ka shaqaynayay dalka yemen gaar ahaan gudaha jamaacada alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa gacanta ku soo dhigay jihaaska amniga ee jamaacada isagoona qiraaradan uu bixiyey xilli uu ka soo muuqanayay filim ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ah ee ka dagaalanta dalka yemen muuqaalkan ayaa la daawan karaa in ka badan labaatan daqiiqo kaasoo kusoo baxay luuqadda carabiga qaybta ugu horraysa muuqaalkan soo bandhigaya jaasuuskan ayaa waxaa gogolxaar looga dhigay cod duuban oo uu ninkan macluumaad ugu gudbiyey dowladda imaaraadka carabta isla markaana ugu dambayntii isagoo shirqool maleegaya kusoo dhacay gacanta jamaacada alqaacida faraceeda jasiiratul carab codkan wuxuu jaasuuska u gudbinayaa saraakiisha maraykanka ah xog tilmaamaysa in jamaacada xoojisatay asaaliibteeda amniga uuna dareemayo halis weyn oo ku aadan dhaqdhaqaaqiisa iyo banaansii joogiisa الآن البرنامج أنا بدخل يعني يعني خلاص حرب مفتوحة من طرف للثاني بيدقه فهمتني؟ يعني آه، خلاص دخلنا مرحلة أوسع أشمل من أول jaasuuskan ay mujaahidiinta gacanta ku dhigan ayaa lagu magacaaba maxamed cabdallah caliim waxa uuna ku dhashay magaalada riyaad ee caasimadda maamulka al sacuud da-diisa waa lix iyo afartan sano jir waxa uuna yidhi intii uu qiraalada bixinayay آه، قضيتي مرتبط يعني آه، ارتبطت بال- بالاماراتيين الصهاينه حتى استدرجوني يعني بال- بالمال رفعت معلومات عن المجاهدين وادت هذه المعلومات الى arrintu waxay ku saabsaneed oo aan la shaqaynayay imaaraadka sahaynada ah waxay igu duubsadeen oo ay igu hindhadarandiriyeen lacag aad u badan waxay iga dalbadeen inaan u soo gudbiyo xogaha xasaasiga iyo macluumaad weliba oo ku saabsan mujaahidiinta aniga sidaas ayaan sameeyey oo waxaa saraakiisha imaaraadka la wadaagay macluumaadka mujaahidiinta xogahaasi aan bixiyey ayaana keentay in la beegsado lana laayo walaalo mujaahidiin ah jaasuuskan ayaa sheegay inuu sabab u ahaa xogo iyo macluumaad uu bixiyey in diyaaradaha maraykanka iyo kuwa imaaraadka carabta ay beegsadaan dad mujaahidiin ah oo hal labo saddex aan ahayn waxa uu sheegay inuu wax weliba qirtay iyadoo xitaa aan lagu cadaadin arrintaas waxa uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in laga qisaaso walaalihiisii u billiqay cadowgooda si arrintaasi ugu noqoto toobadkeenid daacadda ah sida uuba maxamed cabdullah jaasuuska u shaqaynayay imaaraadka carabta uu afkiisa ka sheegay انا القى الله عز وجل متحمل دماء لا اتوب واعترف واقر waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan sabab u ahaa dilka mujaahidiin ay beegsadeen diyaaradaha cadowga sidaasi darteed ma rabo in arrinteeda lagu tilmaamo in la idulmay ama la ii qasbay laakiin arrintu waa midda cagsigeeda waan ogahay warbaahinta inay arrinteeda si kale u dhigi doonto balse xaqiiqada waa wax aan aniga sheegay وللجواسيس بهبوات سرية
ugu dambayntii basaaskan lagu magacaabo maxamed cabdallah calime ee khilaaladii isu baayisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hada shaafka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ayaa cid weliba oo camiil u ah dowladaha dagaalka kula jira ku dhaqanka shareecada islaamka iyo mujaahidiinta kuna dagmaya lacagta adduunye iyo ballanqaadyo afka baarkiisaha ugu baaqay talooyin ku aadan waxaa la gudboonay intaaysan ku soo dhicin iyagoo jawaasiis ah gacanta mujaahidiinta sidoo kalena intaaysan gacmahooda ku daadinin dhiigga walaalahooda mujaahidiinta wuxuuna yidhi cid weliba oo camiil u noqota cadowga iyo jaasuus u gudbiya xogaha mujaahidiinta ama qof weliba oo arrintaas ku fikraya waxaan leeyahay yaysan ku sirin cadowgaada yaysan adduunyadan raqiiska kaga iibsanin diintaada iyo islaamnimadaada ha isdhihin ma idagi karaan oo masiinaya xoga waxyeelaynaya mujaahidiinta iskana ilaali inuu debinkaas kuu rido shaydaanka kuna xidhno allah khaaliqa ah وختاما فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نجدد دعوتنا لكل من تورط في jaasuuskan ayaa ugu dambayntii waxaa lagu fuliyey xukun toogasho ah markii la saaray maxkamadda shareecada islaamka ee mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca mu'asasada warbaahineed almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ayaa marar kala duwan waxay baahisay silsilado ciidankan oo kale ah oo lagu soo gudbinayo jawaasiis la shaqaynayay dowladaha maraykanka iyo imaaraadka carabta kuwaasoo badankooda ku lug lahaa duqaymo ay ku shahiideen dad mujaahidiin ah iyo dad shacab ah
سرية والخطف والآتي الفرقة احترافية
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan horodhaca taxanaha hindise iyo hal abuur waxaana soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
سير ستلهمك العبر ظماء ما أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر واقصص علينا منهم ما قد مضى أو ما حضر والقادة الأبطال من صنعوا البطولة والظفر ومن الذين بجدهم قد شيدوا المجد الأغر islaamku wuxuu leeyahay mafaahiim iyo eraya bixinno u gaar ah marka laga hadlaayo xadaaradda ama ilbaxnimada wuxuu islaamka u yaqaannaa in dhulka la camiro iyadoo loo maraayo manhajka rabbaaniga ah ee dhammaystiran sidaasi darteed xadaaradda islaamka waxay leedahay qiyam sugan oo aanan sinaba isku beddeli karin waana xadaarad kulansatay maaddada iyo ruuxda sidaasi darteed horumar kastoo dhanka dunida ah oo aanan ku salaysnayn qiyamkaas laguma tilmaami karo xadaarad islaami ah taa beddelkeeda horumarka dhalanteedka ah ee ay gaarayaan kuwa aanan u hoggaansanayn allah subxaanahu wa tacaala waxaan ugu yeeraynaa xadaarad jaahiliyad ah bulshooyinkana waxay ku kala jiraan laba qaanadood marka lagu eego mindaarka islaamka waxayna kala yihiin bulsho islaami ah iyo bulsho jaahili ah al-ustaad ibraahim assakraan wuxuu kitaabkiisa ma'aalaat alkhitaab almadani ku leeyahay wuxuu qur'aanka si cad ola yimid in dhidibada loo aaso udubdhexaadnimada aakhirada taasoo ka hor imaanayso adduunyada arrinkaasina waa mid ku cad qur'aanka wuxuu qur'aanka u yimid si uu adduunyada oga dhigo wasiilo loo maro aakhiro oo aanay iyaduba u noqon hadaf iyo hiigsi gaar ah marka laga hadlayo qeexitaanka xadaaradda islaamiga ah waxaa loogu yeeraa inay tahay waxyaabaha uu islaamka u horseeday bashariyadda haddii ay ahaan lahayd aqoon qiyam iyo mabaadi intaba taasoo u suuragelinayso aadanaha inay horumar muuqda ka sameeyaan dhinacyada nolosha hijradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku yimid madiinatulmunawara kadib waxay magaaladani saldhig u noqotay ilbaxnimada islaamka nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaana diyaariyey jiil mujaahid ah oo jawaanibta kala duwan ee ilbaxnimada islaamka ku faafiyey dunida markaan u imaanno xidhiirka ka dhexeeyo xadaaradda iyo cilmiga waxa uu islaamka u arkaa in uu cilmiga yahay aasaaska ilbaxnimada sidaasi darteed bay shareecada islaamka weynaysay makaanada cilmiga iyo culimmada allah casa wajalla wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi qofkii qaadaa dhabbe uu cilmiga ku raadinayo wuxuu alle u fududeeyaa jidka jannada malaa'igtana waxay garbaheeda ugu haraysaa qofka cilmidoonka ah iyadoo raalli ka ah waxa uu sameynayo caalimkana waxa uu dembidhaaf dalba uunka ku nool samaawaadka iyo dhulalka alustaad anwar aljundi wuxuu kitaabkiisa muqadimaat alculuum walmanaahij ku leeyahay xadaaradda islaamka waxay ku istaagtay hal ruux oo keliya ahna asalka usuusha oo ah towxiidka kaasoo keenaya in caqliga ka xorooba awood weliba oo aanan ka ahayn awoodda allah islaamkuna wuxuu ku dhisay ruuxa muslimka ah aragtida guud ee nolosha anwaacda iyo hababka iyo kayfiyaadka ilaahay xaggiisa loogu cararayo waxa gundhigu ah haanigun bay ka tolontahay oo asal u ah waxa weeyaan taxqiiqu tawxiidi wa nabdu shirki in tawxiidka la xaqiijiyo oo waxa weeyaan dhab ahaan loola yimaado shirkina laga dheeraado oo laga fogaado ilaahay tawxiidkiisa waa in lagu toosnaado waayo waa aslul usuul waa asaasu kulli shay usuusha oo dhan waa asalkoodii waana shay walba asaaskiisa iyo gundhigiisa weeyaan tawxiidku iyagoo ka dhimbil qaadanaya tacaaliimta iyo tusmooyinka islaamka waxay muslimiintu wakhti kooban kaga dhex muuqdeen xadaaraadkii jaahiliyadda ee dunida ka jiray raadad muuqda oo aanan marnaba la dafiri karin ayayna ku yeesheen taayarka nolosha taariikhda ayaana arrimahaasi ka markhaati furaysa فلنا العقيدة تبعث الآمال ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا marka loo yimaado ikhtiraacaadka iyo hal abuurrada la taaban karo ilaa iyo haddana dunida ay ku tiirsan tahay nolosha caadiga ahna aysan ka maarmi karin hal abuurkoodana muslimiintu lahaayeen waa kuwo aad u fara badan oo aanan halkan lagu soo koobi karin waxa ayna iskugu jiraan dhammaan jawaanibta nolosha laga soo bilaabo caafimaadka arrimaha bulshada xisaabaadka juqhraafiyadda kimistriga falagga duulimaadyada hawada sahminta iyo socdaallada farsamaynta hubka iyo waxyaabo kaloo badan ayay muslimiintu lahaayeen hal abuurkooda maantase dad badan oo dunida ku nool arrimahaasi kama warhayaan waxayna la tahay in reer galbeedka maadiga ah uu lahaa hal abuurka waxyaabo badan oo ay dunida dheefsatay casriyadii umawiyiinta iyo cabbaasiyiinta oo ka mid ahaa wakhtiyadii ugu futuuxaadka ballaarnaa taariikhda islaamka ayay dhinaca kale sarakac xooggan sameeyeen cilmiga tijaabada ku dhisan ee maadiga loogu yeero waxaana hal abuur mugleh la yimid aqoon-yahanno muslimiin ah oo taageero taakule iyo tabantaababa ka helayay dowladihii islaamka inkastoo aanan magacyadooda iyo jawaanibta ay hal abuurka ka sameeyeen aanay ahayn wax la soo koobi karo haddana waxaa ugu caansanaa aqoon-yahanada muslimiinta ee hal abuurka la yimid ibnunafiis oo ahaa caalim ku takhasusay caafimaadka alkindi oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee wax ka qora baxdiga cilmiga alkhawaarismi oo lagu ixtiraamo cilmiga xisaabaadka ibnu khalduun oo takhasus ku leh cilmiga bulshada iyo dhismaha iyo rag kaleoo aad u fara badan
المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين maxaa muslimku dunida kusoo kordhiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo dowladihii muslimiinta xataa markaynu taariikhda dowladaha muslimiinta ka warramayno boqor baa boqor bedelay ama boqor inqilaabay ama dagaal qaadaynu ka warranaa waxay idhahdaana ummad kasta oo dunida soo martay taariikh saqiirkeeda ugu badani wuxuu ku jiraa bay dhahaan jaanibkeeda siyaasiga ah ataariikh siyaasi aktaruhu waa taarikh saqiirka umamku ay leeyihin buu u badan yahay laakiin xadaarada dunida maxay kusoo kordhiyeen tana axad alculamaa zuhayr xamdaan wuxuu qoray lix volyan buug ah oo la yidhaahdo aclaam alxadaara alcarabiya alislaamiya fi alculuumi alasaasiya waltatbiiqiya halyeeyadii taariikhda ama xadaaradii islaamka iyo carabta ay wada lahaayeen ee ku saabsan alculuum alasaasiya waltatbiiqiya pure science and applied science ku saabsiisan waxa uu ka waramayaa laba kun iyo afar boqol oo caalim ayuu u tarjameeyey mid walba magaciisii meesha ku dhashay iyo ibdaaciisii iyo injaazaadkiisii wuxuu dunida kusoo kordhiyey iyo mu'alifaadkii kutubtii uu qoray iyo waxaa mara maraajicdii iyo masaadirtii uu noqonaya ama taarikhdiisa ku qoray waxaa laga yaabaa labadaa kun iyo afartaa boqol haddaan iminka idin weydiiyey inaydan qof ka garanin waa laba kun iyo afar boqol laakiin dhowrka boqola reer yurub inaa wada garanaysaa ilaa xad yani culamadaasi wixii ay ka tageen ibnulhaytham haddaanu jiri lahayn maanta muraayadan aan gashanahay dunida may taalleen ibnulhaytham haddaanu jiri lahayn kamaradan wax sawirtaa ma jirteen ereyga kamara meeshu ka yimi ma taqaanaa waa qumraan waa markuu bahashan samaynayay siduu sawirka u qaadayay baalku u sameeyey kelmadda lafteedii baa sida loo qaatay carabiga ahayd qumraankiiba kamara isu bedeshay bayruni ibnu sina razi yani cilmigan sayniska maanta dunida yaalla culamadii wax kusoo kordhisay maxamed alkhawarzimi haddaanu dunida joogi lahayn oo aqoontiisu aanay jirin dunida maanta combyuter ma jireen combyuterisku maxay ku shaqeeyaan allogarithm soo maaha ereyga allogarithm ma taqaanaa wuxuu yihi alkhawarzimi magaciisii ay kari waayeen weeyaan ayaa saan loo qoray alkhawarzimi saad u qori lahayd ayaa algorithamkan la sheegaya waa magaciisa laftiisii waa ninkii soo kordhiyay cilmi ljabar iyo logan iyo waxaan la idiin dhigo khawarzimi baa iska leh isagaa keenay waxay leeyihin haddaan khawarzimi joogi lahayn computer science maanta ma jireen computerna dunida ma ma ooleen waa raggii bayskan u dejiyey laakiin cidi kama waranto haddaba innagoo ka duulayna muhiimadda ay leedahay in la waariyo dhaxalka aqoon-yahanadeenna muslimiintana dareensiinayna inaanay marti ka ahayn maydaanka aqoonta iyo tijaabada ayaynu jeclaysannay inaan diyaarinna taxno aan ugu magacdarnay hindise iyo hal abuur kaasoo aan ku soo gudbinayno waxay muslimiinta ku soo kordhiyeen culuumta maadiga ah ee lafdhabarka u ah nolosha aadanaha taqaariirtan waxaad khamiis weliba ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida allahna waxaan ka rajaynaynaa inuu ka dhiga kuwa waxtar leh oo ka qayb qaata dadaalka xagga wacyiga ah ee loogu jira sidii ay muslimiinta mar kale oola wareegi lahaayeen hoggaanka dunida
وبنوا حضارتنا التي فاقت وأبهرت البشر من عالم متبحر ومفكر ومن ابتكر تلك المفاخر إنها سير ستلهمك العبر عظماء ما أحلى الأثر عظماء ما أحلى الأثر سير ستلهمك العبر عظماء ما أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي